Thank goodness. My name is Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha mayn waa afar sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kudii iyo barkii duhurnimo ku soo dhowaada idaacaddiina duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyo maanta waxaa idiin soo jeedinayaan ugaa ibraahim xasan daandure aad dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka cabanaya gaadiidka magaaladaasi dhibaatada kale oo jirtaa waxa weye shidaalkii waa qaaligaroobeen marka ganacsatayaasha ahi shidaalka hadday maqlaan balaagsi iyo badda madooga yukrain baa dagaal ka qarxay shidaalkii waa nagu kiciyeen labaiyo labaatan saddexiyo labaatan baa galaankii saddexiyo tobankan labaiyo tobankan la marinayaa baabuurtii nidaam loo kaxeeyo mala dhaqdhaqaaq waa yar yahay dadku dhaqaala ma haysto
waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan farsamada gacanta oo dhallinyarada ka shaqaysata ay sheegeen in uu ka suuq wanaagsan yahay shaqooyinka kale heesihii iyo ciyaarihiina waaad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida safaaradda marayka ee cuba ayaa waxay bilowday shalay bixinta dalkugallada markii ugu horreysay tan iyo markii la sheegay in weerar jabqikreed ah oo ka dhana shaqaalaha diblomaasiyiinta ah lagu qaaday in ka badan afar sano ka hor washington ayaa xirtay adeegyadii qunsuliyadda ee caasimadda cuba sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii kadib markii shaqaalaha maraykanka iyo qoysaskooda ay soo gaareen cudurro qarsoodiya xiritaankaasi ayaa waxa uu dhabarjab weyn ku noqday dad badan oo cuban ah oo rajeynayay inay u soo haajiraan dalkan maraykanka ah oo ay ka soo baxsadaan dhaqaalo xumida ka taagan waddankooda maraykanka ayaa laba bilood ka hor wuxuu ku dhawaaqay inuu bilaabayo si xadidan oo tartiib ah dib u furista safaaraddiisa iyo adeegyada qunsuliyadda ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka olof shuls ayaa waxa uu ballan qaaday toban bilyan oo lacagta yuuro ah si uu dalka indiya uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa cimilada kadib markii baarlin uu kula kulmay dhiggiisa dalka indiya narenda modi laakiin hogaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifkooda dagaalka ukrain hadal uu siiyey warbaahinta shuls ayaa waxa uu muujiyey kuna muujiyey ujeeddooyinka guud ee dalalka sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda si kastaba ahaatee hadallada shulis ee ku aadan duulaanka ukrain ruushku uu ku qaaday ayaa waxa ay ka duwan tahay kuwa moodi oo isagoo ku baaqay xabad joojin laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaaraynayaan ficilada kremlinka ah oo ay ku tilmaameen howlgal militari oo gaar ah warkiina dhegeystayaal waa naga intaas dhallinyarada magaalada boosaaso ee wada gaadiidka safarada magaalada ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen safarada ay u baxaan iyo sicir bararka shidaalka qaar ka mid a dhallinyarada wada gaadiidka u safro meelo ka baxsan boosaaso gaar ahaana magaalooyinka kale ee puntland ayaa la hadlay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf anagoo magacaygu waa cabdulaahi cabdijaamac waxaanahay kaari muddo badan taagnaa meesha tan boosaaso baabuur yar iyo mid waaweyn iyo mid yaryar iyo inatare iyo mid yar iyo mid weyn waa soo kareeyey baabuurtu marba nooc bay ahayd maray badnaayeen iyo maray yaraayeenba way jirtay laakiin maanta maalinay baabuurtu ka tiro badan tahay kana ayaan daran tahay ma jirto waayo waxyaabaha ayaan darada sababaya waxaa ka mid a baabuurtu waa isku badatay dalkana movement iyo dhaqdhaqaaq iyo male baabuurtu meelay maaragtay u kala baxdo iyo meelay kala aado qof iyo labaa la ysku haystaa dhibaatada kale oo jirtaa waxa weye shidaalkii waa qaaligaroobay nimanka ganacsatayaasha ahi shidaalkii hadday maqlaan balaagsi iyo badda madooba iyo yukrain baa dagaal ka qarxay shidaalkii waa nagu kiciyeen labaiyo labaatan saddexiyo labaatan baa galaankii saddexiyo tobanka labiyo tobanka la marinayaa baabuurtii nidaam loo kaxaeyo male dhaqdhaqaaq waa yaryahay dadku dhaqaala ma haysto waxa weye reer baxoogaa biila loo soo diray kuwii xoogaa haysan jiray badekaashka bay dadku ku xidhnaayeen dadka dhibaato aan yarayn baa haysata kulaylihiina wuu soo galay waa laga yaabaa dadku inay baxaan baxaan in kastoo ay baabuurtu shidaalku qiimuhu aad ugu kacsan yahay sababta qofkaan tobanka doolar qardan ka qaadi jirnay wuxuuna marayaa labiyo toban doolar in laga qaado reerkii boqolka laga qaadi jiray boqoliyo konton boqoliyo afartan in laga qaaday noqonaysaa haddana magaalada waxaad moodaa in dhaqdhaqaaq iyo kuleylkii oo aad u soo saahideen dadku ay baxbaxayaan laakiin wax isbeddel oo aan ku samayno weli dadkii ma hayno weli qiimihii hore dadku taagan yihiin annaguna qiimihii horeedka laguma wadi karayo waayo shidaalkii waa qaaligaroobay oli bedel gaarigii uma noqon karayso shidaal uma noqon karayso qofka taayirka unug shidaalka gaariga wax laga rabaa cunaa laga rabaa taayir baa laga rabaa olyaa laga rabaa bini aadanka wadaa derisan buu ka gelaya oo uu doonaya inuu wax ka faa'iido wax laga shaqayn karo maanta xaaladdu ma taagna baabuurtii wax laga dadkiina ilaahay amarkiisa waxay ku hasheen baabuur sababtoo qofkii afarkunoo doonaystay boroboka sii soo gad nooyoylawno ha igu dur ha iga dhoofin masiibooyin baa iska jiraan waayahay idinku haddaad tihiin gaadileyda safarada ee magaalooyinka ee aada puntland idinka laftigiina dadkiiba idinkana waxaad samayseen hadduu shidaalka idinku kacay idinkana waxaad samayseen qiimo koror dadkiibaa lacag saarteen marka taas maysan dhibaato ahayn exambl maxba adda saasa ma saaro lakiin haddaan waxba saari lahaynba waanu isbixinay sidii hore waxba isku bixin maayo sababta oo exambl waxaan ku taaleynayaa qarno toban bay ahaan jirtay haddii laba doorar lagu daray wax saasa maaha garowe waxay ahaan jirtay shan iyo toban weli halkii bay taagantahay si lama garanayo sababtoo garowe baabuurta u baxdaa waa gaawaridna aftaa marka iyagu halkooda inay taagnaadaan waa sharci gaalkacayo gawaarida u bixi jirtay maarkido iyo nohooyin bay ahaayeen waa sideed boqol iyo afartan kilomitr shan iyo soddon bay qaadi jireen weli waxba laguma darin laakiin baabuurta qarno waxaa labada door loogu daray baabuurta waa shidaal waa gaaswaal gaaswaal weye waa batrool batroolkiina cirkuu maraya waa high degree marka sababtaasaa sababtay wax annagu aan kordhinay oo bii'ada ayaa sababtay wax la kordhiyay haddii lowlaaba wax la kordhinayo bii'adaa sababtay marays bixinayso baabuurta baabuurtu aad bay u badan yihiin magaalada ka baxda oo dadka xagaabaxa qaada dhalinyarada ka shaqaysa soo ma habbooneen si ay wax isku bixiyaan oo kale in wakhti wakhti loo sameeyo ama maalin iyo maalin kale way fiican tahay dadka iyo dadka iyo dadka dadkiisaa ku jirta baabuurtana danteedaa ku jirta laakiin soomaalidu waxaa weeye xaalka meesha maanta marayaa maaha meeshaad mooday dhallinyarada dadka dowlad iyo qaanuun iyo kala dambayn iyo ixtiraam midnama soo gaadhin dadka wataa baabuurta ambaley keenbaale saddex qof hadduu qaysto waa ku baxayaa maxaa interes maxaa baabuurka ku jira muxuu baabuurku faa'iidaya anuguse maxaan faa'iidayaa male sababto ah hooyaa u gada waxasi hooyo hayga dhoofin marka hayga dhoofin bay u badan tahay baabuurta tanu wax caqliga saliimkaa ku shaqaynayaa ma joogo hadduu caqliga saliimka ku shaqaynaya maba siistee lacagta barobogis wuxuusan lahaa ama bogcad buu siisan lahaa ama beer buu ku qaadan lahaa ama ceel buu ku shaqaysan lahaa ama faa'iido kalu binaadka ugu oo wax ka soo gorayaan laba kun bay marayaan barobo kasto hal doolar baqfa lagu haadaa wax intereesay wax dadka wax iibiyaya ka iibsaday midna dani uguma jirto waay arrintaas markaa shirma ka yeelateen oo dhallinyaradiina maisku timaadeen si arrintan bal hoos loogu eego wallaahi niyo meesha qaanuun baaban ka jirin hadda baabuurta dadku waxa weeye wax layidhaha barkulan baaban jirin sababtoo dadku markay isku tala yihiin wax la shan iyo toban iyo isku talaa tala tagoo ka baxda boqolka la talaa boqol tagoogaa ka baxda dadkan maba isku tashanay hadday isku tashanayaan maba dhici kar lahayn in baabuur maanta hore arbaca kilomitr ku wareegto af hal doolar point five ka qaado oo barakaadna ay point point three kaa doonayso marka maba dhacdeen ee dadku caqliga saliimka bay ka shaqaysiin lahaayeen waxaan baabuurta wato oo loo dhiibay baabuurku dad ku filan maaha waa dhalinyaro hoose ka dhacay dugsiyada sare ka dhacday iyo midina waa tahriibaya oo baabuurta loo dhiibay tirada dhallinyarada ka shaqaysa ee gaadiidka safarada waa meeqa exaamul hadda gaawidka ka soo gala qarno oo kale baan kaa tusaalaynaya konton gaari wey maalintii konton gaari baa ka soo baxa tarana kuma jiraan waa laga yaabaa laba xaw inay isu cawilaan oo ay qof iyo qof isaar hebel oo qof isaar banaanku saaraya way dhacdaa laakiin wax tara ah oo lagu heshiiyey ama wax tara oo baabuurta ay ku xidhan tahay ma jirto waa laga yaabaa garoowe inay tara ku jiraan baabuurtu iyagoo sababtaa waa baabuur basasa oo boosaasa ka baxa garoowena tarikaga jira halkan tarikaga shirkad xilliga xagaaga hadda lagu guda jiraa kuleelaa la galay dadweynuhu ayaacayaan magaalooyinka puntland bay aadayaan oo qabow idinka maxaad inaad qiimaha kordhisaan xilligaan ugu soo aadisay marka waxa loogu soo aadiyey dadkii baa isbixin weyday dadkii baa isbixin hadduu gaarigu fuul helayo fuul charger helayo bini aadanka waa loo naxariisan lahaa wax la odhanaya laakiin baabuurkii afar qof ama shan qof reeri qaadaya iskuma bixin karo haddii layla sidii hore ha lagu wado marka naftigeeda waa in lagu daraa bini aadamku waa inuu xisaabta maxaa lacagta loo kordhiyey lacagta lagaa dooni maya shidaalkaa kordhay sababta shidaalku ku kordhay baa lagaaga doonaya lacagta shidaalka horey meequu ahaa hadse intee wey hadda shidaalku labiyo toban saddex iyo toban targa batroolka ay ahaan jiray maanta twenty three wey saddex iyo labaatan wey targa waa double kick wey double kick labuu noqday labo labo waa labuu noqday hadduu fultaan ku baxayo waftigeeda uu xisaabi targi waa konton litir buu ku baxayaa konton litir xisaabi muxuu go-aan baag samaynaya xaggan waxba ka soo qaadi maayo waxa uu shidaalka ka raadiyaa oon masaariifta ka raadiyaa oo taayir ka raadiya waa googa keliya oo baxayo magacaagiishan magacay waa maxamuud yaasiin shire waxaan ka shaqeeyaa qardhayo boosaaso safarada waaya maxaa xilligaan keen inaad baabuurta qaaliyeysaan waxaa keenay dee shidaalkii baa kacay shidaalkii baa aada u kacay dee dadkiina waxaa waxa rabnaa in lacagta ku qaaliyeyno waa kaa waaya horey maxaa ugu qaadi jireen dadka wallaahi dadka hore waxaa ugu qaadi jirnay toban doolar haddeerna labiyo toban doolar lacagaa laga dhigay shidaal kacay awood aawadiis waa kaa arrintan ma ka wada siman tihiin dhammaantiin marka waa ka wada simanaha ka midaysannahay maadaama aan nahay dhalinyarta qarar ka shaqaysa waaya dadku sida u arkaan marka ma idin raacayaan mise waddankii dhaqaala hoosaad baa ka jira wallaahi iyadoo dhaqaala hoosaad jiro misena dadkii waan raacaya aan ku khasbay in raacaan waa kaabu kuleelka dee aad bu magaaladii baa kululaatay oo dadku waa iska cararayaan dadka naftaa wada waa kaa celcelisaan marka maalintii markaad boosaaso ka baxdo kale imise qof baa halkan ka qaadaan wallaahi marba waa si mar waxaa ka qaadasaa shan qof mar lix qof marba mar tobanku waa helaysaa mar hadda inkastoo ay magaalada kuleylka bilaabmay xagaabixi bilowmay dadku aad bay u tagaa magaalada uga baxayaan oo wadamada roobka daay baa dadku aadayaan wallaahi waa jiraan dhalinyaro badan oo cisraaci weydaoo dee shidaalkiina waa kacay marka saa darteed weye baa dadku suuqa uga baxeen waa kaa arrintan haddii ay wax iska bedelaan oo kale ma halkiibaa ku haynaysaan mise idinkana dib baad wax u celinaysaan mayda shidaalku hadduu jabo annanadii gadaal baa u noqonaynaa wallaahi waa ku khasbana inaan shacabka u danayno horey umaydaan qaaliyeen xilliga xagaaga kusoo beegteen maxaa la odhan karaataa awal waxaa islahayn de shidaalku waa jabaya lakin de shidaalkiiba hadda kor isu socda ganacsatadii waxay sameeyeen maalin maalintii ka dambeysa shidaalka waxay ku daraayaan aadna hoosna usoo noqomayaan marka annana waxaa sababtay inaan kor saa u socono ganacsasadii soo noqon weyday oo shacabkii hoos u eegi weyday gaadiidka oo dhan miyaa magaalooyinka puntland aada haa gaadiidka oo dhan wey qardho ilaa boosaaso ilaa garowe ilaa gaalkacyo may wallaahi dee haddii aad wax qaad weydo waa iska joogaysaa magaaladaa iska joogaysaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington barnaamijka duurnimo haatanna xaggii muusiga haddii aan jallecno waxaan idiin soo qabtay codkii axmed cali cigaal iyo heesta batalaale
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baduinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtahay dabaas bartamaha habeenkee ana inaan riyadabaas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogta beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara
waxaad dhegeysteen heestii batalaale waxaa qaaday fanaanka axmed cali cigaal dhallinyarada iyagu leh xirfadda gacanta gaar ahaana kuwa cilad bixinta baabuurta ayaa sheegay in xilligan si wanaagsan ay u maareeyaan noloshooda maalinlaha ah amiin waa wiil dhallinyaro ah waxaana uu bartay farsamada iyo cilad bixinta baabuurta waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in qofku uu la yimaado farsamo dhinaca gacanta ah
dhallinyarada leh farsamada gacanta ayaa sameeya suuq wanaagsan marka loo eego suuqa shaqada ee muqdisho kood waxay ka shaqeeyaan geerishada waaweyn iyagoo sameeya baabuurta qaarkood waa farsamayaqaano makaanig ah qaarkood waxay sameeyaan dayactirka baabuurta halka qaarkoodna si gaara baabuurta ay kaga sameeyeen adeegyo gaara amiin wuxuu ka mid yahay dhallinyarada leh xirfadda gacanta ku shaqaysa gaar ahaanna samaynta baabuurta waxaan weydiiyey bal xirfaddan markii ugu horraysa uu bilaabay waxaa bilaabay labada kun iyo toban iyo labada sanadkaas soo galay ilaa hadda ka shaqeynaa waxaa jira dhallinyaro badan oo xilligaas huddo ahaayeen balse aanu arkaynin in laga shaqeeyo geerashka farsamo wanaagsan balse hadda suuqla-aan ay ku haysato muqdisho halka amiin si maalinla ah uu halkan shaqo ugu yimaado bal maxaad qabataa noo sheeg waxaa qabtaa gawaarida makaaniga gawaaridaa sameeyaa sadii makaanig waaye injineer injineer dabcan makaanigu waa weyn yahay halkana joogtaa baabuur kala duwan si gaara maxaad u samaysaa matoorada iyo baatiriinka iyo kaambiyaasha intaas sameynaa gaarigaa furfurtaa matoorkiisa iyo hoolahaas dhan qabataa dabcan waa shaqo adag waa xirfad dabcan dee dalalka hormara meelaha uu la shaqeey marka say kugu suura gashay say u barata waxaa u bartay waxaa igu suurageliyey inaad geelish imaado oo farsamada barto markaas ka bacdi ayaa bartay
bal imisay kugu qaadatay inaad inaadda noqoto farsamayaqaan buuxo baabuur mashiinka inaad furfurtahay imise sana kugu qaadata toban sano
bal iga sheekeen nolosha geerashka nolosha geerishku waa nolol oo fiican oo mustaqbal leh waana ka shaqaystaa mustaqbalna waa ku filaa
amiin cabdulla ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in si maalinla ah uu halkan u yimaado shaqadana waxay kaga duwan tahay marka loo eego shaqooyinka kale in qofka uu alyoomkiisa maalintii shaqaysto habeenkii gurigiisa ku laabto waxa maanta uu soo shaqaystay bal waxaan weydiiyey shaqadan waxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale
shaqooyin kale waxay ugu duwan tahay waa bil oo fudud aa laga helaa alyoom fudud aa laga helaa oo maalin leh waa kay
marka tusaale ahaan maalin kasta waxaa shaqaysato waa leedahay haa maalin kasta waxaa shaqaysta waa leedahay waxaa shaqaysta aa leedahay bil maaha bil maaha maalinta waxaa shaqaysta xoogaaga aa leedahay qofka waa la heshiinay
amiin ayaa weydiiyey marka loo eego lacagaha lagu shaqeeyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan maadaama halkan ay yimaadaan baabuur badan
qiimaha oo kala duwan yahay baabuurka markuu baatariinka la-yahay iyo markuu motoorka la-yahay isku qiima maaha marka baabuurta si u kala fududiin waaye baabuurka hadda bareemiida iyo alyamka iyo markii baabuurta motoor la dejinayo laba boqol meelaas lagu dejiyaa laakiin baabuurta kasii waaweyn ah markii baabuurta kasii waaweyn yihiin waa kasii qaalisiyiin waa kaay tusaale ahaan geerishkaanaan kugu bartay baabuurta saarifka oo kale iyo gaadiidka waaweyn oo hadda aladbarintaad ku samaynaysaan waa meeqo saarifta markii oo motoor camal la dejina ama markii abaatirin la shaqeynayo isku mid maa markii abaatirin la shaqeynayo adiga iska boqol siddeetan sagaashan meelaasa lagu sameeyaa waa laakiin markii motoor la dejinayo waa laba boqol ilaa iyo saddex boqol
marka maxaa kaa soo gala tusaale ahaan maalintii oo kale marka suuqu fiican yahay imisaa shaqaysaa
suuq markuu fiican yahay oo maalintii ilaa iyo saddex boqol ilaa iyo laba boqol ilaa iyo shan boqol maalinba sii waaday oo dollar aa maalinba sii waaday maalin eber waaye
marka way dhacdaa inaad maalintii laba boqol saddex boqol shaqayso aa way dhacdaa oo hal maalin aa hal maalin
marka ma moodaa inaad eh, shaqada ugu fiican haysataanba aa maasha allah si fiican inaan shaqo ugu fiican haysan waa aaminsannahay
dhalinyaro badan ayaa ka soo baxa jaamacadaha waxayse suuq la-aan ku yihiin marka loo eego suuqa shaqada magaalada muqdisho waxayna wakhtigooda ugu badan ay ku bixiyaan hareeraha wadooyinka hoteelada waaweyn iyo meelaha dadku isku yimaadaan amiin ayaa weydiiyey dhalinyarada shaqa la-aanta haysato haddii ay ka faa'iidaysan karaan farsamada gacanta waa farsamo aada u fiican waaye qofkii baranaayo aada iyo aada u fiican tahay oo mustaqbal leh waaye okay.
dhalinyaro badan oo jaamiciyiina oo aan u arkaynin fursad wanaagsan khirfadan ma kula talin lahayd inaad ku soo biiraan aa si fiican aqoonta waxaa waaye hadda waa waa lasii horumaraa teknolojiyada la gaaraa waa kahay saas waay inay kusoo biiraan waa loo fiican aada iyo aada u fiican tahay inkastoo taageero fiican aysan helin farsamada gacanta haddana waxaa muuqata in muqdisho ay ku soo badanayaan khirfadaha la xiriira samaynta farsamooyinka gacanta haba ugu horeyso meelaha lagu sameeyo baabuurta waxaana suuqada muqdisho hadda ay la daalandhacayaan kumanaan arday ah oo ka soo baxa jaamacadaha muqdisho kuwaasoo aan shaqo haysan waxayna tani u baahan tahay isku dheelitir marka loo eego dhallinyarada inay samaysaan khirfado kale cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle halkaad weli nagala socotaana waa washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascad
ha kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league oo haatan heer gabagaba ah maraya ayaa xalayto labada kooxood ee vilareal iyo liverpool waxaay fooda isku dareen lugtii labaad guriga kooxda kubadda cagta ee vilareal lugtii hore liverpool laba gool iyo waxba ayay gegideeda anfield kusoo guuleysatay laakiin vilareal waxay doonaysa inay goolasha iska soo guddo isla markaana ay gurigeeda guul ku geerarto taasi ma dhicin inkastoo qaybtii hore ciyaarta ay laba gool oo deg dega la timid taageerayaasheeda iyo dadka ciyaaraha daawanayeyna ay niyadda u gelisay in ay kulankan gurigeeda ku badin karto haddana macalin coloob iyo xertiisu qaybtii nasishada markii ay tageen waxay isku soo sheegeenba waxay suurageliyeen in kooxdoodu ay saddex gool oo deg dega la timaado islamarkaasina liverpool ay saddex gool iyo laba cagta ku mariso kooxda kubadda cagta ee vilareal sugeyn vilareal waxaa lagaga badiyey shan gool iyo laba kooxda kubadda cagta ee liverpoolna markeedii tobnaad ayay u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaaradda yurub ee kooxuhu ay ku baratamaan ee champions leaga liverpool waxay sugaysaa ciddii soo badisa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo real madrid kuwaasi oo caawa ku ballansan gegida benabeyu ee magaalada madrid lugtii hore afar gool iyo saddex kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gegideeda itixaad stadium kusoo guuleysatay inkastoo wacdaro kubareedeed ay soo bandhigtay kooxda manchester city islamarkaasina ay u muuqatay koox aada uga awood badan real madrid haddana kooxda kubadda cagta ee real madrid natiijo wanaagsan ayay kala soo noqotay itixaad oo saddex gool iyo afar oo keliya ayaa lagaga soo badiyey gurigeeda maadaama ay joogto islamarkaasina kulamadii kan ka horreeyey ay chelsea iyo b s g kasoo guuleysatay oo weliba si lama filaana uga soo badisay haatan waxaa la rumaysan yahay manchester cityna inay gurigeeda guul kaga qaadan karto inkastoo manchester city kulankii kan ka horreeyey ee kooxda ay real madrid xafiitamaan ee atletica madrid ay dhegta dhiiga usoo dartay haddana kulankani waa uu ka duwan yahay kaas oo kooxda kubadda cagta ee real madrid koobkan lagu baratamayo iyadaa ah boqorka aan lagaga daba hadlin waxa ay kooxdu koobkan hantisay saddex iyo toban mar halka manchester city aanay abid ku guuleysanin dad badan ayaa rumaysan in kulanka caawa ee manchester city soo badin karto haddii awoodeeda ay ku tashato islamarkaasina macalinku aanu shax waali ah oo kooxdiisa jahawareer gelisa aanu garoonka kusoo gelin sidii uu sameeyey markii ay kooxdiisu ciyaarta kama dambayska iska hor yimaadeen sanadkii hore kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaa dad badan rumaysan yihiin beb guardiola iyo kooxdiisu haddii ay isdejiyaan difaacoodana dhuujiyaan inay real madrid gurigooda kaga adkaan karaan halka kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo xidiga ay ku duusho ee karim benzimana ay horey u soo caddeeyeen inay garoonka benabeyu ku adag yihiin oo ay guulo ku soo hoyn karaan si kastoo tahaba waxaynu wada dhowrnaa caawa cidda u soo gudubta ciyaarta kama dambaysta ah ee xaqiijisa in ay liverpool koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga ciyaartiisa kama dambaysta ah kula faryafootami doonto waxay dhegeystayaal xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascad dooyadale sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay haddii aan intaas kaga gudban dhegeystayaal xubintii ciyaaraha markana bal aan dib ugu noqono dhinacii muusiga waxaan idiin soo qabanaynaa heestan heestaasi xusuus waayo waayo waxaa qaadaysay qatar daahir ciga waxayna ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo intaa dhegeystayaal markale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idin laha nabadgelyo